mas-uuliyiinta safaaradda soomaalida ee dalka yemen ayaa ka digay inay soo dhowdahay xilligii badxiranka taasina ay caqabada ku noqonayso qulqulka dadka soomaalida ah ee kasoo cararaya dalka yemen qunsulka soomaalida waa qunsulka safaaradda soomaaliya ee cadan cismaan axmed maxamed ayaa v o a u sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo gurmashada dadkaasi ka hor badxiranka oo bilaabanaya bisha soo socota sahre ciidla nuura washington joogta ayuu uga waramay halka ay marayso daadguraynta dadkaasi xaaladdu runtii weli aad buu dalka yemen ay u adag tahay dagaalkii sidii buu u socdaa iyo garaacii habeenay maalin dadkana si xawli ah ayay u baxayaan bishaan hadda dhamaatay iyo midaan labadaba aan hadda ku jirno dad badan baa baxay iminkana dad kuwa badan baa ku diyaarsan xeebaha oo baxayo bal hadda nooga waran cismaanow dadka ilaa haatan ku sugan dalka yemen ee soomaalida ee raba inay ka baxaan qiyaas ma laga hayaa dadka waa kumanyaal weye dadka hadda joogo xeebaha khaasatan waxay aad ugu badan yihiin xeebta mukalla ama dekeda mukalla waxaa xusid mudan daranaad maxaa yimid muxuu ahaa sideedii bishaad waxaa yimid markab ay soo dirtay dowladda soomaaliya oo ku deeqay muqaadir soomaaliyeed markabkaas runtii wuxuu joogaa haddeer dekeda mukalla ayuu ku xiran yahay ilaa laba kun iyo shan boqol iyo saddex kun inta udhexayso ruux muqaal ayaan rajeynayna dadkii maanta ayaa lagu bilaabay rabitaankii oo hadda waa raray markabkaas dhamaan waxa ku dhamaystiran waxyaabihii ay dadka u baahnaayeen wuxuu ku xiran doonaa dekeda boosaas hadduu alla idmo waxaan rajaynaynaa in uu kusoo noqdo si degdega usoo noqdo oo marar kala duwan uu galo maaragtay markabkaas waxaa kale oo garab socdo maraakiib kale ama doomo waaweyn oo dalkan qaarkood laga leeyay qaarna muwaadiniin soomaaliyeed ay leeyihiin oo loo kireeyey dadka oo jimciyaad iyo dad maaragtay kala duwan ay u kireeyeen raba oo iyaguna baxaya biyihii lasoo dhaafay wiigiiba waxaa baxo dhowr doomood oo maaragtay kala duwan ama boosaaso xaggeeda ha aadin ama dhanka berbero taa kuwo badan dhankan waqooyiga oo anagu joogna aan ka daangurayna haddeer oo jidka ayay ku jiraan waan gartay marka xilligii xagaagaa lagu jiraa badxidan baa dhaca doonyaha ganacsiga badankooda waxaa ku iman jirtay saameyn arrintaasi siday u saameynaysaa dadka qaxootiga ah maraakiibta iyo doonyuhu ma socon karaan haddii badxidankaasi yimaado badxiranku markuu yimaado doomaha yaryar baan socon karin maraakiibta waaweyn oo keliya ayaa socon karo taasna waxay keeni doontaa runtii dhibaato oo soo wajahdo waayo dadka waxaa qaada inta badan doomay u badan yihiin doonyahaasna oo noocyo kala duwan ah badaan cas markii ay la gaara lixaad wixii ka dambeeyo waa la xiraa ilaa muddo saddex bilood ay xirnaataa muddadaas iyadaa marka ilaa waa in la helay noqonaysaa maraakiib waaweyn oo baddaas ka bixi karto wixii ka dambeeyo bisha lixaad laakiin waxay ahimhadiisa dad badan oo soomaaliya way ka baxeen dalka in badanna hadda way diyaarsan yihiin oo intaa waktigaa ka horeysa ayaan rabnaa inay ka baxaan oo aan ka saarno hadduu aan la idmo ma jirtaa hay-adaha qaramada midoobay sida u n h c r iyo i o m oo kale dad ay qaadayaan oo meelo kale oo waddan saddexaad deganaanshiyo laga siinayo mise dhammaan dadku waxay ku kala wada noqonayaan wadamadoodii maadaama oo dadka ugu badan ee waddankaasi jooga ay qaxooti ahaayeen dhammaan dadka dalkan markuu dagaalku ka dhacay waddan kasto dadkii guud ahaanba noocay doonaan ha noqdeen soomaali keliya maahan hay-adaha ka shaqeynayo oo i o m ta ay ugu horeysana runtii dadka ay qaadayso hadda wadamo kala duwan bay ku geeyaan maaragtay diyaarada ku geeyaan oo suudaan bay badanaa dadka aada ugu dejiyaan iyo adisababa iyo iyo geeyaan dad kala duwan oo wadamo kala duwan u dhashay waxaa xusid mudan dowlad maaragtay diyaarada soomaaliya oo keliya dad soomaaliya oo keliya ay saaran tahay ayaa bixi doonta mar dhow oo wiigaan nagu soo aadan bilowgiisa insha allahu rajeynayna inay tagta magaalada muqdisho taas dhankaas diyaaradaha laftooda waan wadnaa lakin diyaaraduhu waxaa aada uga muhiimsan oo runtii cadad badan noo qaad tirada muhiima tirada ugu badan qaadi karo waa maraakiibta wey marka dhankii diyaaradaha waa socdaan dhanka muxuu ahaa maraakiibtuna aad bay maaragtay u socdaan iyagaa u badan waxaana rajeynaynaa in muddadaas haddii maaragtay dhanka badda xiranta markaas kadib diyaaradaha in awoodda la saari doono ayaan rajeynaya wixii ka dambeeya waqtigaas kaasi waxa uu ahaa qunsulka safaaradda soomaaliya ee cadan cismaan axmed maxamed oo v o a da u sheegay in loo baahan yahay in la daadgureeyo ama la kordhiyo gurmashadaha dadka ka hor inta aan badxiranku dhicin waxa uu khadka taleefonka ugu warramayey sahre ciidla nuur